oo shayga mashhuurka in lagu camal falo ayaa ka awlaysan buu leeyahay xadri iyo shay wax xaaraamaynaya iyo shay wax bannaynaya hadday kulmaanna shayga xaadirka ah maanica ayaa la hormarinaya buu leeyahay laakiin sida raajix waxa weeye inuu bannaan yahay waraabaha cunitaankiisu waayo dee rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidku waa ka sugan yahay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ayuu ku keenay oo kaga jawaabaya ictiraadaadka ay keeneen qolyaha xanafiyada ah oo le maaragtay diidan oo tacaarudka labada xadiid ee kullu dii naabin wax kastoo micile in maaragtay waxay aana bannaana in la cuno iyo xadiidka bannaynaya waraabaha tacaarudka ay keeneen laa tacaaruda baynahuma wax tacaarudaya iska hormaad kuma jiro waayo axaadiidta nahyigu waa caam waxay caam ku tahay wax kasta oo micileh baa la diiday xadiidka dabcuna waa xadiid khaas ah markaa tacaarud caam iyo khaaska tacaarud kama dhexeeyo lianna alkhaasa yaqdi cala alcaam khaaska ayaa la hormarinaya oo caamkuna wuxuu usoo baaqi u hadhayaa wixii kale micilahoo dhan dabcana dee daliil baa soo reebay marka waxa weeyaan masalada waraabuhu waa raajix marka in la cunayo oo la qalanayo oo la waarhsanayo acrabka iyo dawacada shaaficiyadu way bannaynayaan waxay leeyihi ku cilaynayaan micidiisu maaragtay mici xooggan ma aha waxyaabaha dayibaadka wanaagsan buu ka mid yahayna waa yidhahdeen inkastoo marka qaarkood odhanayso malaa dawacooyinka qudhoodaaba kala duwanoo dawaca anugu aan ku arkay yamanta adhiga iska dhex joogta adhiga ma cunto laakiin teennu waxaa weye waxba reebi mayso micideedana waxbay ku cuntaa ku waarsataa laakiin riwaayaadka agar riwaayaat uu laga soo naqlinayo imaam axmed iyo kayrkiiba waxay leeyihiin bahashaas waa sabuc waxa weeyaan cumuumkii nahyigana bay soo gelaysaa wax kastoo mici ku ugaadha inuu xaaraan yahay ka bixi mayso saasaana raajix ah oo dawacadu ma bannaano cunitaankeedu waayo waxay soo gelaysaa nahyiga la reebay wax kastoo mici ku ugaadha wax kastoo mici wax ku ugaadhsada waxaa weeyaan waa xaaraan rasuulku yidhi daliilkaa caamka ana wax ka bixinaya lama hayo qolyahan shaaficiyadu warkay yidhaahdeen oo tilmaamaya inay micideedu aanay micida ku ugaadhsan oo dayibaad tahayna waa khilaafu waaqic waaqicay khilaafsan tahay waayo micideeduna waa adag tahay waxna waa ku cuntaa wax daliiloo gaaroo soo reebay oo cumuumka ka soo reebay sida waraabahana lama hayo marka iyada xukunkeedu waa caynka qunfudku arnabku isagu waa iska mashhuur oo bahalkaa bakaylaha waa xalaal oo mar intay kiciyeen saxaabadu ka booday agtooda ayay soo dileen rasuulkana bawdadiisii ay u soo hadiyeeyeen markaa waa cunay rasuulku salawaatu ullahi wasalam caleyh bakaylihii bakaylu markaa xalaal weeyaan cunitaankiisu baashan caana qubta leh ama kashiidana qaar dadka qaar baa yidhahdaan bahalaha badan leh fallaadhahay ganta baashaas iyada qudheeda waa la ysku hayaa culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa weeye waa xaaraan sida madhab axmed laakiin jumhuurtu way bannaynayaan jumhuur alculamaa waxay leeyihin qunfudku waa bannaan yahay sida maalik iyo shaafic iyo leyth iyo abutawr ragga yidhi marka waa xaaraan waxay deliisaneen xadiidka abu daawuud huwa khabiisu min alkhabaa'if odhanaya laakiin jumhuurtu way ka jawaabeenoo xadiidkaasi ma sugna walaa taxriima ila bidaliilin xaaraanna ma jirto daliil loo hela mooyaane shaygaas waa xaaraan marka la raba in la yidhaahdo waa in daliil la keenaa bayhaqi wuxuu ku leeyay fi sunan alkubraa markuu xadiidkaa soo arooriyey hada xadiiثu lam yurwa ila bihada اlisnaad wahuwa isnaad fiihi ضacfu marka xadiidkiisu waa daciif marka waxa weeyaan wuxuu isaga noqonayaa un waxyaabaha maaragtay dee dayibaadka inuu ka mid yahay oo sideedaba qaacido guud baa jiro wixii khabaa'is ay carabi ku tirtay shaafici wuxuu yidhahdaa wixii carabi khabaa'is ka dhigtay oo ay xumaysatay waxaa weeyaan oo ay xayawaankaas ka dhigtay xayawaan xun oo aan la cunaynin baa la odhanaya waxaa weeye khabaa'is wayaxrumu calayhim alkhabaa'is wixii kalena haddaan daliil ku imanin iska bannaan yahi waayo wuxuu yidhi oo kale wabrigu isagu waa nooc xayawaan hadda inagu aynaan garanayn baan firayaa digshineerigana waa ku sawiray munjadka dawaca baashan la yidhahdo bisaddana waa ka yaryahay maxaan ku rahay dabana ma laha waa nooc xayawaan yaroo maaragtay saas oo kale ah dhawarta geeloo kale ayuu leeyahay marka wabrigaas isaguna waa bannaan yahi waxa laga yaaba dee yacrifu ahluhaa bay yidhahdeen dadka marka waddanka laga hela buu unbaa lagu garanaya baasha dabiga layidhahdo deeradii iyaduna way bannaan tahay dabyadu waa shay bannaan oo marka ay yar tahayna oo aanay weli u soo bixin maxaan ku dhaha geesuuna ghazaal baa la yidhahdaa markay weynaatana waa dabi dabigu marka waa ka ninka ah dabyatuna waa ta dhadiga ah deeradu markaa nooc kastaba ha ahaatee waa sayd oo waa la waarsanaya way bannaan tahay waayo dabkiina waxa weeye xadiid buu leeyahay waa tii maa'idadiisa lagu cunay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalamu caleyh wuu qiray gorayadiiyana waa bannaantay fardihiina yana hadal baa ku jira faraska ma la cuni karaa mise lama cuni karo xanafiyadu ma ogola oo axnaaftu waa xaaraan bay leeyihiin ayaaba ay soo deliishada waxaa ka mid ah والkhayla والbغاala والxamiira litarkabuha waziina oo fardihii iyo baqlihii iyo dameerihii waxaa loo abuuray in la gaadidsado iyo qurux marka wejhu istidlaalku waxay leeyihiin litarkabuha laamku waa litacliil waa cilo ayaa loga jeedaa oo khalaqahaa lakum licilaة الrukuubi والziina waxaa loo abuuray waxaa la yidhaahdo gaadiid in laga dhigto oo la koro oo la fuulo iyo qurux waxay kaloo yidhaahdeen waxaa lagu cadfay oo lagu xidhiidhiyey dameeriya baqrihii kuwaasina xaaraan bay ahaayeen xukunka markaa waa wadaagsadaan waxay kaloo yidhahdeen haddii la banneeyo o la yidhahdo fardaha la qasho manfacadii rukuubka iyo ziirada meesha ka baxaysa waxay kaloo deliishadeen xadiidka khaalid naha rasuulu llahi sal alla alay slam can akli luxuumi alkhayli waalbigaali waalxamiir xadiidkaas oo asxaabu sunan ay wariyeen ee ay deliishadeen laakiin jumhuurtu way bannaynayaanoo jumhuurta ahlucilmigu say u badan yihiin fardaha hilibkooda waa la qalan karaa waana bannaan yihin waxaana u daliilay xadiidka jaabir oo bukhaari iyo muslimba ay wariyeen naha الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam yowma khaybar can luxuumi اlxumuri اlأhliya waadina fii luxuumi اlkhayl rasuulku salawaatu اllahi wasalaamu calayhi maalintii khaybar wuxuu xarimay hilibka dameeraha ayuu xarimay kuwii fardahana waa oggolaaday rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh asmaa binta abi bakr sidiiq waxay leedahay dabaxnaa calaa cahdi rasuuli illahi sal lla ly slam farasan wa naxnu bilmadiina faakalnaahu zamanka rasuulku waxaanu qalannay faras innagoo madiino joogna waanu cunayna waanu cunnayna qolyahan xanaaftu xanaaftu waxay deliishadeenna waa laga jawaabay horta xadiidka khaalid waa xadiis daciif ah ibn xajar xaafid ibn xajar yaro kaleba way daciifiyeen xufaadii midda kale aayadda ay deliishadeen oo walkhayla walbigaala walxamiira litarkabuuha waa aaya makiya biitifaaq maka ayay ku soo degtay oo suuratu naxlid ay ka mid tahay idanka rasuulku fasaxay maaragtay fardaha hilibkoodana yowmu khaybar bay ahayd sanawaad fara badan lix sannadoodba markaa ay dambaysa ka dambaysa aayadda soo degitaankeeda saa darteed waxa weeyaan dee xadiidka ayaa markaa la hormarinaya tacaarudna markaa ma joogo haddii la yidhaahdo laamku tacliil buu faa'iideeyaa macnaheedu maaha in laga qaadanayo xasri oo la leeyahay markaa waxay faa'iideynaysaa marka in la yidhaahdo gaadiid fuulitaan iyo quruxun baa looga jeeda ma aha baabil aqlabun weeyaan manaaficda manaafic kaleba waa yeelanayo qalitaanka ka mid ee khaylka fuulitaanka iyo ziinada ayaa waxay tahay manaaficdiisa badan ayaa loo jeedaa haddii le waxaa lagu xidhiidhiyey oo cadaf ay u tahay dameerihii iyo baqlihii iyo baa lagu xidhiidhiyey kuwaasina xaaraan bay ahaana dilaalatuliqtiraan baa la yidhahdaa marka cilmiga usuulka laga hadlayo waxaana weeyaan dilaalatuliqtiraan istidlaalkeedu cinda akar culamaa waa daciif saa darteed baa qowlka raajix uu yahay ee adilada ku qotoma fardaha in la qalan karo ay bannaan yihiin calaa madhab shaaficiya a'immada kale bay qabaan waaya wuxuu yidhi walaa yuukalu asinooru wala alxasharaatu almustakhbasatu kaannamli waaldubaabi wanaxwihimaa walaa yuukalu lama cuno asinooru yacni baalkii loodhan jiray maaragtay bisadii lama cuno iyo walxasharaatu xasharaadkii almustakhbasatu la xumaysto kannamli sida quraanjadii oo kale iyo wadubaabi duksigii iyo wanaxwihimaa wixii kula mid ah wixii noocaasoo dhammina iyana waxa weeye ma bannaana oo bisadu dee waa manhiyo wixii miciku wax ku cuno oo dhan bay yada soo gelaysaa qudhada iska bugaagaas oo kale wax xununa way iska cuntaa xadiidkii jaabir la su'aalay can aman اlkalbi wasimnoor yani lacagta eyga iyo baasha bisada qaala zajara الnabiyu sala اllah alay slam can dalik rasuulku arrintaa waa waa diiday oo adugu hadda hilibkeeda in la cuna waa xaaraan oo hadal ma leh lakiin waxay isku khilaafaan ma la iibin karaa bisadii mise lama iibin karo oo cunis yaaban loo iibin manfaco kale oo dee haddii iibin way iskale baan lagu helaynin ma la gadi karaa mise jumhuurtu waxay leeyin waa la iibin karaa xadiidkana waxay ku tilmaamayaan nahyigaas calaa tanziih ay iskaga cambaareen laakiin daahirka xadiidku waxaad moodaa dee inuu tamal si noor mar haddii la diiday daahirku inaanay iibku bannaanayn baa xadiidku muujinaya waaya wuxuu kaloo yidhi waxyaabihii markaa mustakbasada ahaa ee la xumaysanayay xasharaadka ahaa oo dhan iyana waxa weeye yaxrumu calayhim alkhabaa'if ayaa u daliil ah waxyaabaha la diiday in la dilona waa inagii sheegna ma bannaana oo dee xadiidkii cabdillahi bni cabbaas ana nabiya sal alla alay slam nahaa can qatli arbacin min addawaab annamlati waalnaxlati waalhudhudi wasurad rasuulku afar ka mid a xayawaanka in la dila buu diidey quraanjada in la dila waa diiday rasuulku shinnida in la dila waa diiday guuguulaha in la diila waa diiday surad oo nooc shimbiraha ka mid ayana ah marka waxaway dee namligii waxyaabihii la diiday bay ka mid tahay wixii la diidayo in la dilana in la cunaana ma bannaana dubaabka iyo duksiguna waxa weye waa shay ashyaada xunxun weeyaan waayo walaa maa yataqawaa walaa maa eeladii keena ma bannaano cunitaankiisu yataqawaa binaabi ay yacduu binaabihi micidiisa ku ugaarhsada wadaalika alasadi waa libaaxii oo kale waalfahdi haribcadkii weeye iyo wannamiri shabeelkii iyo wadiibi yeygii iyo wadubbi dubbihii iyo walqiri daayeerkii iyo wanaxwiha wixii kula mid ah caasoo dhan ma bannaana waayo dee waa waxyaabaha maxaan ku dhahdaa micidooda ku ugaadhsada oo rasuulku nahaa rasuulu ullahi sala allahu alay wasalam can akli kulli dii naabin min asibaac wax kastoo mico u saaxiib ah oo dugaagii ka mid ah iyo wa kullu dii mikhlabin min atayr wax kasta oo ciddi u saaxiib oo ciddida ku ugaadhsada oo shimbiraha ah intaaba rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa nahiyey sida xadiidka saxixu muslim ku sugan marka waxyaabaha waxaa ka mid a xaaraantaan la cunaynin libaaxii baa ka mid a harimcadkii baa ka mida shabeelkii baa ka mida baalka yeyga la yidhaha baa ka mida dubbaha oo nooc xayawaan weyn ah oo caalamka laga helo waa nooc weyn oo sida bahalka jeerta iyo wiyiisha iyo ayuu inuu leegayahay ama ka sii wen yahayba xayawaanka noocaasa dubbaha la yidhaha isaga loo dhowaan maayo daayeerka isaguna ma bannaana oo ibnu cabdilbar oo kale wuxuu leeyahy ajmaca almuslimuuna calaa annahu laa yajuusu aklu lqirdi linahyi rasuuli sal alla alay slam can aklihi rasuulka ayaa reebay marka in waa lagu ijmaacsan yihin muslimiinta horma way isku waafaqsan yihiin daayeerku marka inaanu bannaanayn in la cuno wax bannaan maaha wamaa yastaadu bilmikhlabi wamaa eladii kii ayaan cunitiisuna bannaanayn yastaad u ugaadhsada bilmikhlabi ciddida ku ugaadhsada ka saqri waa gorgorkii oo kale washaahiini aboodigii oo kale weeye iyo washaahiini aboodigii iyo walxid'ati daftadii iyo walghuraabi tukihii ilaa ghuraaba zarci yacni tukaha beerta mooyaane oo markaa isaga waa la cunaa wuxuu leeyahay waxaan isaguna bannaanayn waxaa lahay wixii shimbiraha duule ee ku ugaadhsanaya ciddida ku ugaadhsada sida baalkaa gorgorka iyo aboodiga iyo xunshada iyo wixii noocaasoo dhan waxaasoo dhan loo dhowaan maayo xid'adu waa baashan dhuuriyana waa la yihahda daftana waa la yihahdaa oo waxaa hilibkii la boobtaa la boodaa waxaasoo dhan ma bannaana iyadoo qudheedu waxay ka mid tahay waxyaabaha la dilayo oo dee kuwa la deera waa inay qaacidaday ka mid tahay daabidka wixii la dilo oo dhan waxaa weeyaan ma bannaana in la cuno khamsun min addawaabi kulluhunna faasiqun yuqtalna fi alxilli waalxaram xid'adaa ka mid ah xid'adaa baashaas ka mid ah waxaa tukaha qudhiisu markaa ma bannaana wuxuu leeyahay wuxuu ka soo reebay ghuraabu zarci mid la yidhaahdo tukaa maaragtay beeraha oo markaa dimbidhaha iyo waxaanu gurta mooyaane isagu waxyaabo kale xumaay aan ku daqiiqamaynin waa tuka yaroo madow bay yidhaahdaan marka kitaabku macnaynayo aswadun sagiirun waxaa dhici karta marka qaarkoodna afkiisa iyo lugihiisu inay cascas yihiin zaaqna waa la yidhahdaa waaya fayukal waa la cunaa wamaa tawallada min maakuulin wamaa tawallada wixii ka dhashay min ma'kuulin shay la cuno iyo wagayri ma'kuulin waxaan la cunin wixii ka dhashayna laa yu'kaw lama cuno kalbaqli sida baqashi oo kale iyo walyacfuur yacfuurkii marka halkan waxay iska dhaleen laba xayawaan oo midkoodna hilibkiisa la cuno midkoodna aan hilibkiisa la cunin umaddeedan dee baqashi oo kale dameerihii iyo fardii baa iska dhalay oo fardaha waataynu sheegna dee hilibkoodu waa bannaan yahi waa la cuni karaa waa la qalan karaa dameerihiina dee waa xaaraan labadaa waxay iska dhaleen baqal baa la yidhahdaa baqal ka baqlaha ah iyaga la cuni maayo oo waxaa la raajix yeelaya jaanibka xaaraanta jaanibka taxriimka la yqaali yeelaya yacfuurku adugu tusaale umaah bay leeyihin sida raajixa ah wixii maaragtay labadaas iska dhaleen oo waa nooc deerooyinka ka mida bay leeyihiinoo u eg maaragtay ciidda iyo dhulka u eg baa yacfuur la yidhaahdaa macnaha way ku macneeyeen macno kale way ku sheegeen lakin kaasaad mooddaa inuu qaamuusku hadiyo goor u badinayaan wayukaru wayukaru kullu saydin wayukaru kullu saydi اlbaxri ila الضفdaca والtimsaaxa wayukaru waa la cunaa kullu saydi اlbaxri badda maaragtay ugaadheeda dhammaanteed waa la cunaa ilaa difdaca raha mooyaane iyo watimsaax iyo xaaska wax allaale wixii badda ku jira iyaga waa la cunaya oo raha wuxuu u soo reebay xadiis buu leeyahay buu leeyahy rahu caamna u sheegay rasuulka markii loo sheegay difdaca dawa ahaan ma loo isticmaali karaa fanaha fii qatliha dilkeedii ayuu diiday waana xadiis saxiixa yani dilkii in la dilo ayuu diiday rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh timsaaxuna waa isna dee waxyaabaha yani maarata xumuu ka mid yahay marka inkastoo bermaa'iyaad wixii bermaa'iyaada jumhuurtu waxay leeyihiin xayawaanka wax allaale wixii badda ku jira ee biyaha un ku noolaan karaa waa xalaal wixii badda ku jira ee badda gudaheeda un ku noolaan kara oo macnaha haddii laga saara aan noolaanayn waxaa jira wax barmaa'iyaad leeyahay barmaa'iyaadku waa bari iyo maa'i labadaba waa ku noolaan karaa barrigana waa iskaga soo baxa bananka wa iskaga soo baxa oo markaa dee uun baddi aan ku gaar ahayn saarahu markaa dee baddi kuma gaara iska soo boodayaa timsaaxu baalka iyo xaasku bannaanku isaga soo baxayaa markaa dee wax bad oo keliya maaha kaana markaa saas ku soo haray marka waxaa loo eegayaa uun wixii berri ahaan baa loo eegaya jinsigiisi muxuu ahaa wax markaa barriga ku dhalaan ma aha mise ma ahayn waayo markaa laakiin waxa laala wixii badda ku nool biyaha badda hadduu ka baxaa dhimanaya oo noloshiisu ay badda gudaheeda tahay cumuumka adilada waxaa laga qaday inuu xalaal yahay watahuuru maahu alxillu maytatu waa kii xadiidku ah baal cambar la yidhahdoo xayawaan weyna bannaanka u soo tuftay ee badduna waatay saxaabadu cunayeen wa kullu maa shay kulligii darra uu dhibo aklu cunistiisu uu wax dhibo wadaalika summi sumti oo kale weeye wاzujaaji qaaruuradii oo kaleba weeye waturaabi ciiddii weeye aw amase kaana ahaadee najisa najaaso ahaaday aw amase طaahiran ahaaday طaahirkaasoo mustaqdaran la xumaysto kalbusaaqi candhuufadii oo kale weeye wاlmaniyi manidii weeye laa yaxilu ma bannaana aklu cunitaankiisu ma bannaana wixii noocaas walaa tulquu biaydiikum ila tahaaluka marka halkaa wuxuu leeyahay qaacido caama weeyaanad waynu yar taabannay wax kasta oo cunidiisu uu dadka dhibo sida sunta sida qaaruradaha iyo wax noocaasa sida ciidda wax kastoo qofka dhibaya amase nijaaso ah amase daahir ba ahaadee laakiin mustaqdar ah oo la xumaysto laga yaqiiqsado sida candhuufada sida manida wixii noocaas oo dhammi waxa weeye cunitaankiisu xaaraan weeyaan oo wax bannaan maaha wax bannaan maaha fain idara ilaa akli lmaytati akala minha maa yasuddu ramaqahu fain idara hadduu shakhsigii u dhib muto ilaa akli lmaytati bakhtiga cunitaankiisa hadduu u dhibaato muto o u baahdo akala waa cunaa minha ay min almaytati maytada xaggeeda maa shay buu ka cunaa yasuddu awdaya ramaqahu noloshiisa wax markaa celinaya oo nafta u rabaya ayuu maxaanku dhaha cunaya oo dee qur-aanka ilaahay ku keenay subxaanahu wa tacaala waman idura fii makhmasatin hayra mutajaanif liismi falaa isma caleyh tahay yani waxaa weeyaan marka wixii daruuro ah wadaruuraatu tubixu lmaxduuraat daruuradu had iyo goor waxay banneeyaan wixii maxduura aan bannaanin xaaraanta ama daruuradu ku bannaynaysa markaa naftiisa ku soo celinaya adigu qofkii ma kasii dhergaya mise ka dhergi maayo iyadu waa masala khilaafi ah oo haddii uu meel cidlaa bahgooyaa marayo oo bakti mooyaane wax kaa haysana baqaya inuu markaa gaajo baktiyo oo loo banneeyey maska sii dhergaya mise in yar muu cunaya hadal baa ku jira rag waxay leeyihin aimada iska dhergu wax ka dambe garan maayo arma jidka haddana kusii baktiya waayahay fa in wajada hadduu helo buu yidhi maytatan bakti hadduu helo iyo wa tacaama alghayri cid kale cunno ay leedahay hadduu helo labadaasuu helay aw amase maytatan bakti buu helay iyo wa saydan ugaar buu helay wahwa walxaal huwa isaguna muxrimun uu yahay qof xiraamka u xidhan yahay akaal maytata baktiga ayuu cunayaa waa laba masale oo ninkii wuxuu qofkii wuxuu helay isagoo nafdhow ah oo u baahan bakti iyo xoolo booli ah oo qof kale leeyahay oo dee fasaxaan u haysan muxuu yeelayaa maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin xoolaha booliga iska cuno laakiin shaaficiyada iyo rag kale waxay leeyihiin maya saddex qowl baa shaaficiyada qudheeda ku jiro qowl odhanaya xoolaha kale kayrka ha cuno iyo maya ee bakhtiga ha cuno iyo maya ha kala doorto khiyaar isagaa le laakiin qowlkooda xoogga badan waa kanuu kitaabku sheegado waxa way bakhtiga inuu cunayo sababtu maxay tahay bakhtigaa loo cunaya oo looga tegay xoolihii boolida ahaa dee horta xaq ilaahay iyo xaq bani aadan waa kala duwan yihin xaqa bani aadan xaqa ilaahay waa mabniyun cala almusaamaxa ilaahay wuxuu leeyahay fudayd iyo maaragtay sahlanaan iyo cafis buu ku salaysan yahay bani aadamka wuxuu leeyahayna dee waxa weeyaan waa wax laazim ay tahay qofku inuu mag dhabo oo loo haysto oo dee xaaraanka oo lagu diiday oon lagu oggolayn kaas waa mid midda kale waxay dhahay aklu lmaytati mansuusun wa maalu laadamiyi mujtahadun fiihi waalcuduwi almansuusi awlaa marka la eego bakhtiga in la cuno nas baa ku yimi qur-aankii oo haddaad u baahataan oo dhibaata idiin hayso cune baa ilahay yidhi waa lagu fasaxay laakiin kan laguma bannayn ee waa ijtihaad untalo ma iska cuntaa madaysa waa ijtihaad waa dadaal xaggaaga ah shay nas leh iyo shay aan nas lehna kee loo leexanaya shayga nas kale kaasaa nas adoo haystaa cun ka kale badda ka baxa leshaqa kuma leeyin markaa taas bay ku dhiseen tan kalena waa kula mid oo haddii ninkii muxrim yahay waxaa ka xaaraana waxaa leeyahay ugaarhsi baa ka xaaraana waa muxrim xajkii baa u xidhan ama cumradii waa gaajaysan yahay ugaadh baa ka hortiima ugaadh dhan u dishoodaa cunaa mise waxa weeyaan bakhtigan buu cunaa bakhtiguu cunaya waana qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan kawaa loo inta badan saa isku afaqtay maaliki abu xaniifa iyo axmed iyo shaafici waxaway saasay leeyihiin waana masalada hadda sheegno baa taxyiilkeedu noqonayaadoo dee aklu lmaytati cinda daruura waa mansuus daruura marka ku haysan nas baad u haysataa laakiin saydku daruur ahaan wax lagu banneeyey ma aha ee waa shay aduu ijtihaad xaggaaga ah waalmansuusu itibaacu lmansuusi awlaa shayga nasku le in la raacaya awlaa marka wuxuu uhi fain wajada hadduu helo maytatan bakti hadduu helo iyo wa tacaama alghayri cid kale cunadeed cunno booli ah hadduu helo aw amase maytatan bakhtiya wa saydan ugaar buu helay wahw alxaalow isagu muxrimun uu yahay akaal maytata bakhtiga ayuu cunayaa bilah allahu tacaala baabu saydi waadabaa'ix saydka yani ugaarhsiga iyo waxyaabaha dabaa'ixda waxyaabaha la gowraco ayuu u baab yahay saydku ay almasiid waxyaabihii la ugaarhsanayey iyo gowracyadii ayuu halkan ka hadlayaa laa yaxilu الحيوان إلا بالذكاة إلا السمك والجراد فتحل ميتتهما وشيخ لي لا يحل ما بنانا الحيوان حيوانك عنستيس ما بنانا إلا بالذكاة قورع موياني حيوانك إلا قورع موياني si kale kuma bannaana ilaa samaka kalluunkii mooyaane iyo waljaraada ayixii fataxillu xalaal weeye maytatuhumaa labadaa baktigoodu waxa weeyaan waa xalaal oo kalluunka iyo ayaxa labadaasu way bannaan yihiin iyadoo aan waxba la gowricin baa la cunayaa waay marka halkan dabaa'ixdiibu ku bilaabay xayawaanku markaa waxaana dee waa la gowracayaa waa waxaa dakaadku ay ka suuroobayaan waa wixii maqduuru caleyh la kari karo waxaana wax la ugaadhsanayo sayd oo isagoo dee shuruud buu isna le waynu ka hadli doonaa marka waxa weeyaan xayawaankii xalaal maaha buuli in la gowraca mooyaane laakiin kalluunka iyo ayaxu waa ka soo hadhaya xadiid baana dee tilmaamay arrintaas oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa kiila awxillat lanaa maytataani wadamaan waxaa naloo xalaaleeyey laba bakti iyo laba dhiig faama almaytataani faالsamaku waاljaraad waama addamaani faalkabidu waاطixaal marka labada bakti ee la banneeyey waxaa weeyaan waa kalluunka iyo ayaxa xikmadda ku jirtaana waxay leeyihiin dee waxaa weeye waxaa looga jeedaa dabxigu sidiisaba in dhiig badanay daato oo maaragtay dhiiggii la daadiyaa la rabaa kuwaasna dee dhiig badan ma laha wamaa nahara addama wadukra sma ullaahi fakul waa kii xadiidku ahaa adugu kuwaas waa laynoo banneeyey wayaxrumu maa dabaxahu majuusiyun wamurtadun wacaabidu wathanin wanasraaniyu اlcarab wayaxrumu waxaa xaaraana maaha aladii kiibaa xaaraana dabaaxahu u gowracay majuusiyun mid dabcaabud ah wuxuu gowracay baa xaaraana wa murtadun mid ridoobay oo diintii ka baxay wuxuu gowracay baa xaaraana wa caabidu wathanin sanam iyo wax qofkii caabudaya wuxuu gowracay baa xaaraana wanasraaniyu alcarab carab kuwooda kiristaanka ah gowracoodii baa xaaraana halka waxyaabihii shuruuddii buu sheegayaa laakiin muxtarazaadkii ayuu sheegay oo wixii ka baxayay maaratay shuruudda ayuu tilmaamaya oo qofka wax gowracaya ee gowracaya waxaa weeye shuruud buu leeyahy marka oraysa waxaa weeye ahliyat lmudaki shuruudda gowraca sidiisa waxaa ka mid a qofkan wax gowracaya inuu ehel u yahay inuu wax gowraco marka maxaa looga jeedaa inuu ehel u yahay caaqil waa inuu yahay calaa qowl jumhuur oo xanaabilada iyo xanafiyada maalikiyadu ay qabaan caaqil waa inuu yahay waayo dakaadku iyo gowracu waa shay loo qasdinayo qasad baa la rabaa qof aan caqil ahayna qasad kama suuroobo shaaficiyadu marka iyagu waxay leeyihin looma baahna maaragtay caqli looma baahna ilmihii yaraa ee aan sinu tamyiiz wax kala soc gaadhin iyo kii waallaa iyo kii sakraansanaa intaba gowracudu waa ansaxayaa bay leeyihin maca alkaraaha shaaficiyadu saasay qabaan laakiin qowlka raajix waxaa weeyaan in qofkii wax gowracaya qof caqla uu yahay oo sinu tamyiiz uu gaadho qof wax kala sooci karaa uu yahay waa qof waalna waa inaanu ahayn waayo gowraca naftiisa nooc tacabud ah ayaa maaragtay anwaaciisa ka mid ah waxaa shuruudda ka mida qofkan gowracayaa inuu daa diinin samaawiyin diin samaawiya inuu leeyahay ama waa inuu muslim yahay ama waa inuu ahlu kitaab yahay oo inuu ahlu kitaab yahay maxaa u daliila yani ahlu kitaabka in la cuni karo waxay gowraceen aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu leeyay waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum yacni kuwii kitaabka la siiyey cunnadoodii baa laydiin xalaaleeyey cunnada marka halka la sheegaya waa dabeexadii ibnu cabbaas wuxuu leeyahay طacaamuhum ay dabaa'ixuhum acaamka waxaa looga jeedaa dabaa'ixdooda waxay gowraceen sababta markaa loo banneeyey waxay gowracaan ahlu kitaabkuna ibnu kaiir xikmadda wuxuu leeyahay annahum yactaqiduuna taxriima adabxi ligayr اllah walaa yadkurna calaa dabaa'ixim ila isma allah yani waxay caqiidaysan yihiin ilahay hayrka inaan wax loo gowracin dabaa'ixdoodana waxay ku sheegaan ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisay ku sheegaan xikmaddaasaa keentay marka in la ogolaado in ahlu kitaabku waxay gowracaan la aqbalo sunnaha waxaa ka mid ah rasuulku salawaatu ullahi wasalam caley nin yahuudiya oo kibis shaciir ka samaysan u keenay iyo wayahaalatu sanikha yacni dufan xoogaa yar hoos liita ayuu u keenay dufankaasina waxay qasheen weeyaan iyagoo ay gowracdeen marka wax farqiga ma kale ahlu kitaabkaas gowrac wax gowracaya inay kuwa diintooda multasimiin ku yihiin ay yihiin iyo inaanay ahayn wax faariqa ma leh waayo ilaahay wuxuu inoo baneeyey dabaaxadooda iyagoo leh إلهي يعني كفر جوز عديه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإلهي ذبح حدود بنية وكان ذبح قال له كذا وذبح عادي هاي اللي قورعي لكن هذا يكون قورعان باسم المسيح مقع كلا هذا يكون قورعان يدو حرام ويعني و حاطه ماركتي على كتاباتي وحقوا قورعون بس كبرنا صعمها ومسلم كان الله قال باسمي ilaahay qayrku gowracay baa dee xaaraan ahayd siba wamaa uhilla likhayr illah bay soo gelaysa oo wixii ay hadda gowracaan inta badan aalaaba gowrac waxaa la yidhaahdaa hadda inta badan kama suuragalha bay kule malaa yahuudiya muujiye laakiin nasaaradu waxay leeyihiin waabay koronto iyo waxaasumaa lagu gowracaya wax lagu sac kaharabaayi wax la yidhahdo koronto unba markaa lagu garaacayo wixii neefka marka gowracba inta badan inaanu jirin baa suuragal ah kow shuruudda waxaa ka mid a aalada wax lagu gowracaya inay tahay muxadada mid af leh oo wixii si fiican markaa u goynaysa inay tahay baa la doonaya maa anhara dama waduk waxaa ka mid ah shuruudu zakaat qadcu lxulquumi waalmari in la gooyo hunguri cadka iyo hunguriga madow labadaba in neefka marka la gowraciyo walwadajaanna waa la isku khilaafsan yahay wadajaanku markaa waa labada xiid ee yani maaragtay dhinacyada hunguriga ka mara waxaa weeyaan labada halbowlana waa la goynaya iyo iyo dhuunta markaa shaaficiyadu wadajaanka waxay leeyihin waa iska sunne intaas in la gooyaana shuruudday ka mid tahay magaca ilaahi waa in lagu xusaa neefka marka la gowracayo shuruuduu ka mid yahay fakuluu مما ذكر اسم الله عليه إن كنت بآيات مؤمن وكليل سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مركا اسمك أما التصمية أو باسمك الله قبطه مركا نيفك للقورة يستحق قول بكتشرة أي ماذا قالوا حيليهن وواجب أو يعني ما شرط بابا نبونيسا وهدي أن مطلقا بشرط وطاي أما قف كاس قف عصوصنا هذا ama qof ilowsan ha ahaado waxaa laga rabaa inuu bisinka qabto hadduu ilaawo iyo hadduu u bareero midna waa mid waliba waa bakti haddaanu bisinka qaban saasaa aimada qaarkood ay leeyihin qowlka labaad wuxuu leeyahay qofka xusuusanna waxay ku tahay waajib oo dee maradaad xusuustay waa waajib inaad qaasho haddaanu xusuusnayn oo ilaawana dee waxa weeyaan ilaahay u qaban maayo waa ansaxaya qowlka saddexaad wuxuu leeyahay oo shaaficiyadu ay qabaan waa sunne mutlaqan waa iska sunne haddaad iska bilowdo bisinka u qabataan ajar baad keenaysaa haddaad faraha ka qaadana wax dhibaati kuma jiraan bisinka gowriciisu sida raajixa marka waxa weeyaan in qofku isagoo xusuusan aanu ka tegin bisinka waajib ku tahay waajibnay ku tahay imaam albukhaari kitaabkiisa saxiixa wuxuu baabaystay baabu tasmiyati cala aldabiixa waman taraka mutacamidan yacni qofka wuxuu baagayay tasmiyada qofka dabiixada bisinka u qabta yani magacaabidda bisinka loo lagu magacaabo lagu gowraco iyo qofkii uga tegey waman taraka mutacamidan oo markuu alxaafid ibnu xajar uu tarjamada macnaynayana wuxuu leeyay wa ashaara biqowli mutacamidan ilaa tarjiixi tafriqa bayna almutacamidi litarki tasmiya falaa taxilu dabiixatahu falaa taxilu dabiixatuhu iyo waman nasiya fataxilu dabiixatahu oo yani inay kala farqinayo oo uu kala saaraya baa ka muuqanaysa isagu oo qofkii aan xusuusnayna ilaaweyna qofkaa muslimkay wax gowracay ilaawey dee nisyaanku awalba looma qabanin qofka laakiin qofka isagoo kasu tegey uga tegey dee waxa weeye gowraciisa marka ansici maayo marka waxa weeye shuruudahaas ayay markaa u yeelaan oo ay ka hadlaan culimmadu marka waxyaabaha qaarkood kale waa la isku khilaafsan yahi marka waa xaaraana ninkii majuusiga xaggaa diintay soo gelaysaa marka diinun samaawi inuu leeyahy baa inu leeyay majuusiga isagu dabacaabudkaa wuxuu gowracay ansixi maayaan ninkii ridoobee diinta ka baxay xunbuu diinta ilaahay kaga baxay gawriciisu ansixi maayo kii caabud watankaa sanamka caabudayay gawriciisa ansixi maayo halkan wuxuu yidhi wanasraaniyu alcarab nimankii carbeed ee nasaaradoodiina gawracooda ansixi maayo iyada markaa khilaaf baa ku jiro oo a'immada qaar waxay leeyihin way bannaantahay waana se loo badan yahayba nasaarada nimanka carbeed ee kiristaanka ah gawracoodina waa ansaxaya manshaala khilaafka wuxuu ka imanayaa waxay leeyihiin uutulkitaab baa dee la sheego tacaamuladeena uutulkitaab marka halkaasina waxay ku goonni tahay ummadihii kitaabka loo soo dejiyey oo ahlu kitaabka bani israa'iil iyo ruumka iyo wixii raaciyey miyaa ile halkaas doodu ka taagan tahay mise waa ciddii diintoodii qaadatay oo ku socota diintoodii un rumaysanoo cidday doonaan baa kuwii loo soo dejiyey ha ahaadeen iyo maaragtay kayrkoodba ha ahaadeene oo watay ibnu cabbaas iyo cali ibn abi aalib ay ku murmeen fii dabaaixi bani taklib reer bani taklib oo nimanka carabta ka mid ahaa dabaaixdoodii bay ku murmeen oo cali wuxuu leeyay ma bannaana dumarkoodan lama guursan karo dabaaxyada lama cuni karo waayo kiristaanka nasaarada waxay ka haystaan bu ilaa bishurbi alkhamri khamriga cabbaan mooyane wax kale kama haystaan buu yidhi ibnu cabbaasna wuxu uhi way bannaan tahay waman yatawallahum minkum fa innahu minhum baa ilaah yidhi halkaasi gelaya bu nimankaa la mid a ka saarin bulcuunka sida loo badanyay markaa jumhuurta waxaa weeyaan caama muslimiinta saxaabada gudaha aqlabkooda waxaa weeyaan oo qaarkood waxay leeyihin cali mooyaan cid kale lagama soo guurin marka may xaaramayn dabaa'ixda nimankaa carbeed ee nasaarada ah oo marka ahlu kitaabkii unbay dee soo gelayaanoo waa la xukun wayajuuzu addabxu bikulli maa lahu xaddun wayajuusu waxaa bannaan addabxu gowrac ayaa bannaan bikulli maa shay kulligii lagu gowraco lahu isaga uu sugan yahay xaddun af uu sugan yahay afkaasoo yaqtacu gooya ila sinna iligii iyo waldufra mooyaane iyo walcadma lafti oo meel aadamiyi bani aadamka xaggiis ka ahaatay iyo wahayri hayrkii mutasilan kaana ahaayee madkuurka la soo sheegay oo ciddii markaa wax gowracaysa la xidhiidsanaayaa aw munfasila mid ka suucan ba ahaaya farqi markaa leh halka waa aalada wax lagu gowracayo dee shuruuda waynu yar hormarinee aaladan wax lagu gowracayo waa inay tahay shay af leh oo wax kala goynaya wixii af kale wax kala goynaya wuxuu ka soo reebay iligii iyo maxaanku dhahdaa laftii iyo ciddidii oo ama sinnu fa cadmun iligu waxa weeyaan waa laf buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa ama adufru fa muda alxabasha xabashi midideeda weeyaan oo mala ciddiyaha inta iskala baxaan bay madax ku gowrici jireen miyaa aduu rasuulku saasuu yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaan kaloo markaa farqi kala lahayn buu leeyahay in ciddidaas ama ama iligaas madkuurkaa la soo sheegay ciddan gowracaysa inuu mutasil leeyahy oo la xidhiidsan yahay oo ciddidiisi ku taalay tahay munfasil inay tahay oo ka soocan tahay yacni qaar baa kala farqinayee halkaasna wax faariqa ma kala lahaa ma kala lahaa oo ciddi gaaroo lagu gowracay iyo ciddi ciddii gowracaysay maaragtay la socota ama ilkiisii afka ugu jira ama ilaa akhiri waa isku mid wamaa qudira calaa dabxihi ishturida qaطcu xulquumihi wa mari'ihi wamaa aladii kii xayawaankii qudira la awoodo calaa dabxi gowriciisa la awoodoo la karo ishturida waxaa loo shardiyaa qaطcu xulquumihi hunguricadkiisa goynta ayaa la shardiya iyo wamari'ihi kiisa madow in la gooyo ayaa la shardinaya xulquum waa dee hungurigaas oo dee hunguriga waa laba nooc oo hunguricadi hunguri madow aynu kanaanaan hunguriga cad waxaa weeyaan oo xulquumkaah waa majra nafas meesha markaa neeftu ay marayso ayaa la yidhahdaa mariiguna waa ka cunnada iyo cabbitaanka iyo meelahay maraan oo markaa dee marigaas hooseeya kacadkuna waa soo sarreeya marka waxaa weeyaan waa in la gooyaa neefki markaa hunguriga waa in la gooyaa labadaba waa in dhag laga siiya waaya wayundabu markaa isagu wuxuu ku daray wadajaynka waxay ku darayaan sunnayaashay ku darayaan shaaficiyadu aimada kale qaarkood waxay leein wadajeynka in la gooyo iyada qudhowda labadaas oo meesha dhiigku soo boodiyaa ayaa iyaduna maxaan ku dhahdaa ka mida gowricii shuruudii wayundabu waxaa la sunneeyey an yuwajaha in loo jeediyo ila alqiblati qiblada in loo jeediyo ayaa manduuba ah waxay leeyihiin dee jihaadu waa qibladu waa afdal jihaad jihooyinka meesha ugu fadliga badan waa xagga qiblada xadiid bayhaqi soo saarayna waa jira ay deliishanayaanoo dabaxa rasuulu llahi sal lla sl kabshayni aqranayni amlaxayni yowma alciid falamaa wajahahumaa qaala wajahtu waj markuu jeediyey qiblada u jeediyey ibnu cumar qudhiisa waa laga soo guuriyey inuu yani sunno u arkayey oo samayn jiray markuu neefka gowracaya xagga qiblada inuu jeediyo laakiin shawkaani kitaabkiisa sayrujaraarka la yidhaahdo isagu aad buu arrintaa u diidan yah wuxuu leh laysa calaa haada daliilun laa min kitaabin walaa min sunnatin walaa min qiyaasin wax daliiloo ku sugan oo in qiblada loo jeeday marka neefka la gowracayo qur'aanna kuma sugna xadiidna kuma sugna qiyaas saxiixina kuma sugna وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الضحية فليس بصحيح dadka odhanaya marka waxaa loo qiyaasanayaa udxiyada ayaa loo qiyaasanaya wixii dabxii oo dhan oo udxiyada xaggaa qiblada loo jeediyey qiyaaskaasina saxiix ma aha liannahu laa daliila cala alasl marka xadiidka isagoo in agtiis kama ansixin daliilkaasi daliil ma jirba asalkii xataa xataa yasluxa alqiyaas calayh oo mar haddana asalkii waa day ansixin daliilkiisi farcina xagu jiraa farcina markaa daliil male buu leeyahay daliil male oo wuxuu ku soo gabagabaynayaa nadbigu wannadbu min axkaami asharciya sunnanimadu waa xukun sharciya xukunka sharcigana wuxuu u baahan yahay daliil buu u bahan yahy halkaasu ka baxay waan yuxidda shafrata wa yusrica imraaraha waan yuxidda inuu afeeyo ayaa markaa sunnihiya ashafrata mididii inuu afeeyo wayusraca inuu dedejiyo ayaa sunnihi kii wax gowracaya imraaraha marinteeda markiiba xafka siiyo oo dee qof kale markuu neefka gowracayo waxaa la rabaa neefkan in loo raaxeeyo oo ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ilahay ixsaanka wax walba ku qoray fa idaa qataltum fa axsinu qitlata wa idaa dabaxtum فأxsinu الdibxata haddaa gowracaysaana gowracidda wanaajiya ayaa rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayh marka wanaajinta gowracidda waxaa ka mida de middan lagu gowracayo in markao la afeeyo oo middi aflaho markiiba xaf ka siinaysa in wax lagu gowracayaa la doonaya waa inuu dedejiyaa qofkii wax gowracaya marinteedu markiiba ku kala gooyo waanuu kaadkaadin baa la doonaya wayusami اllaha wayundabu waxaa la sunneeyey an yusami اllaha alla subxaanaه wa tacaala inuu magacaabo tacaala koraay waa soo sheegnay marka isku inuu magacaabidu maxay noqonaysaa khilaafkeeda oo halkan de isagu istixbaabka ay ku tirinaya shaaficiyadu saasay qabaan lakiin waan laga xoog badan yahay qofki isagoo xusuusan waajib bay ku tahay inuu dhiska qabto wayusallii cala anabiyi sala allahu alayh wasalam wayusalli inuu ku salliyo wayundab waxaa la suneeyey yusalli inuu ku salliyo cala anabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka inuu ku salliyana waa la suneeyey buu leeyahay oo macnaha bismi illaahi allahuma salli calaa sayidina moxamed inu yidhaahdo markuu gowracayo ayay leeyihin laakiin waxaa weeyaan salligu waxyaabahii waa u deliishanayaan waa un xaadiidta caamka ah oo salligu inuu fadli badan yahay oo mar kasta qofku rasuulkiisa ku salliyo inuu ajir helayo laakiin maxalkan marka laga hadlayo gowraca ah wax hadigoo sunnoo ku yima jirto bal waxaa awlaa in layska daayo aan salliga lagu salliin waayo maqaamkan gowraca ee wax la qaraya waa maqaamu ikhlaas in ilaahay dartii loo gowraco waan wax kale lala iman markaa rasuulka soo qaadistiisa iyo waxay keeni kartaa markaa dabxigii wuxuu in lagu laray markaa lama baahna in wax kale lasoo qaadqaado isinka ilaahay ma lagu gowraco markaa ayaa markaasa raajixa wayaqطaca alawdaaja kullaha waan yaqطaca inuu gooyayaa sunnihiya alawdaaja awdaajtii yani xiidada maaragtay hunguriga garab maraya hareeradiisa maraya oo hungurigu dhexooda ku jiro in la gooyo ayaa hadiya kullaha dhammaanteed oo daa walba labun bay ahaayeene laakiin waxaa weeye wuxuu u jamcinayaa waa biictibaari xayawaanaad marka xayawaanaadka dee la eegayo ee markaa awdaajtooda hal la gooya buu leeyahay aimada qaarkood waa shardinayaano dee waa meesha marka la gowracaba dhiiggu waa meesha soo booday labada wadajeenka marka la gooyo eeba dhiiggan iyo waxaan soo duulaya oo ka imanaya marka halkaa in la gooyo waxaa weeye sharuudda ka mid taha wa an yanxara alibila wayundab waxaa la sunneeyey an yanxara inuu dhuundhabo alibila geela dhuunta uu ku dhufto qaa'imatan xaal ay tahay ibilkii mid taagan mucallaqatan xaal ay tahay mid lagu xidhay wayadbaxa waan yadbaxa inuu gowracaya hadigiiya maa cadaahaa geelaha wixii ka soo hadhayna in la gowraco gowrac loola yimaado ayaa markaa hadigi ah naxrigu sidiisaba allubba lubbada meesha la yidhahdo asfal cunuq ah waxaa qoorta dheer oo dhan dee geela iyo zaraafada baalka la yidhahdo oo maaragtay isna waa soo gelaya booloboolada iyo awska ay yidhaahdaan wixii adugu maaragtay qoor dheer oo dhan way iska soo gelayaan meesha marka laga gowracaya inay tahay inay tahay naxri ay tahay oo macnaha dhuunteedaa dheer xagga sare mee waa halkaa uun laabta ku soo maarad ku aadan sakratu naxri yaree dhuuntu ay ku soo dhowdahay halkaasaa midda lagaga dhufanaya oo dee naska qur-aankaabaa geelana marka asal u aho fadkuru ismallaahi calayha sawaafa faidaa wajabat junuubuhaa fakuluu minha iyadoo taagan yani iyadoo markaa taagan oo lugna la xidhay oo taagan baa marka halkaa lagu dhufanaya wadna duntaa lagu dhufanaya taasina waa mustaxab oo waa shay hadigii rasuulka ah ibnu cumar baa wuxuu yimi nin fadhiisiyaashiisiiyo raba inuu gowraco faqaala ibcahaa qiyaaman muqayadatan sunnata muxamedin kici oo marka iyadoo taagan gowrac laakiin aalaaba innagu ma naqaano istaaga wax lagu gowraco turidda waa la iska fadhiisanayaa fadhigaasaa marka lagu laga shaqaynaya hawsha soomaalida ma taqaano lakin waxa way arabtu weli dhaqankaas ku socdaan hawsha iyadoo taagan baa lagu dhufanaya lugna waa la xidhayaa kadibna marka waa lagu kicinaya marka taas baa maaragtay hadigii rasuulka ah waa sida qur-aankuna inoo sheegay dhib male marka fadhiga hadii lagu gowracna waa caadi oo marka uu yidhi wayadbax maa cadaaha yaa sunnihiya wixii ka soo hadhay geela iyo wixii qoor dheeroo noocaasoo kale ah iyagu waa inta hore in la gooyo qoorta intan sare hore la gowraco gowrac caadiya haddii laga mariyo oo haddii geelii la gowraco ka waran waa ansaxaysaa mise ansixi mayso waa ansaxaysaa haddii la gowraco waan halkaa dhuunta lagu dhufan halkan sare laga gowraco mise inta loo qabto waxaa weeyana waa waa ansaxaysaa dabeexadaasi raajixa waxaa weeye waa hilibkeedu waa saxan yahay laakiin dee waa sunni baa la khilaafay hadigii rasuulka meesha laga gowrici lahaa unbaa la khilaafay wey waan yadbaxa wayadbaxa waan yadbaxa inuu gowraco weeyaan baa hadigii maa cadaaha wixii maaragtay ka soo hadhay geeli mudajac mudjacatan xaalay tahay mid jiifta calaa janbiha alaysar dhinaceeda bidixu jiifta oo xagga bidixa waxaa lagu jiifinaya wuxuu leeyahay yani waxaa weeye si uu markaa uga bogto qofkii wax gowracaya oo gacantiisaa bidixna dee markaa ugu qabsado oo maaragtay midigtana midi ugu qabsado inuu markaa waxa weye bidixa u jiifsado ayaa u jiifiyo ayaa roon lakiin hadduu xagga midigta u jiifiyo waxoogaa wax ka yar barbarsan oo kale bay noqonaysaa marka neefkii bidixa u jiifiyo marka waxa weeye saana u qabto midigtana markaa gowraco walaa yagsira cunuqahaa waxaa kaloo sunnihi aan laa yagsira inaanu jabin cunuqahaa qowrteeda walaa yaslukhahaa aanu haraggiina ka bixin xataa tamuuta ilaa ay dhimato qoortiina marka in la jebiyo oo macnaha u raaxayntunba meesha la doonayaa nooc tacdiiba inaan lagu samaynin xayawaanka in la tacdiibiyo lama raba gowrac baa la rabaa gaalada hadda muslimiinta waxaan caqlahayn gaale muslimiinta waxay ku haystaan waxay ku leeyihiin xooli bay ciqaabayn kuwa xayawaanka yihahda maaragtay xuquuqul xayawaan baanu ka hadlaa waxaan xuquuqan garan waxaan gaara ku dhacday waxay ku leeyihiin muslimiintu middi weyn bay qaadeen xooli bay gowracayaan oo maxaa rabtaan korontaga wax lagu dhaaliyo caqlixumadooda koronta neefka marka la gowracayo oo qaac lagu siinayo waa loo raxay dhiigga markay soo boodaya sidaa marka hawbay naftu ku odhanaysaa laakiin koronta lagu dhaaliyo waa tacdiib bay noqonaysaa oo dhiiggiisii wixii soo qabo markaa si maaragtay loo loo baktiisa marka waxa weeyaan dee waa waxaan caqli lahayn waan cilmi lahayn oo waxba garanayn marka waxay rabaan inay ku ceebeeyaan muslimiinta gowracooda iyagoo iyagoo inxilaafsan saasaa markaa saa sharcigaa saxa oo ilaahay subxaana wa tacala inoo jideeyey haragga waa inaanu ka bixin ilaa ay markaa dhimato oo naftii ka baxdo wayushtaradu waxaa la shardiyaa an laa yarfaca inaanu kor yeelin yadow gacantiisa fii ahnaa'i dabxi gowraca yaani bartamihiisa markuu ku dhex jiro inaanu ka kor qaadin oo macnaha ka joojin gowricii fain rafacahaa hadduu gacantiisa kor yeelo qabla tamaami qaطci اlxulquumi waalmarii intaanu goynin hunguri cad iyo kamadowba intaanu goynin ka hor hadduu gacanta kor yeelo uma dabeetana qatacahumaa xulquumkiiyo marigii uu gooyo lam taxilla xalaal maaha wuxuu leeyahay waxaa la doonayaa in gawricii qofkii uu markaa dee si toos ah oo xidhiidh leh uu dhammeeyo oo marka midiid lagu qabto waa in dee si fiican laysu raaciyaa laakiin meeshii waxaa imanaysaa haddii intuu saa midiidii ugu dhufto oo iyadoo weli nool oo aanu go xalquumkii iyo marigii midna aanu goynin uu gacanta kor uga taagto oo markaa ay saa ku dhimato amase iyadoo nool aan naf lahayn uu ku soo celiyo dee neefka waa bakti marka manaa waxaa rabaa koruqaadka macnaheedu maaha dee korba inaad uqaada lama diidanayn waa gacanta kor uga kici kartaaye manaa wuxuu ujeedaa inuu intuu ku dhuftay isagoo aan hungurigii iyo hunguracadki midna goynin uu faraha ka qaado kor uga qaada gacan iskadiisa ilaa neefka markaa uu nafta intii badnaydba ka baxday oo xarakatulmadbuux waxay yidhaahdaan rafashada u dambaysa uu taagan yahay buu haddana ku soo noqday dee waa baktiaad baktiad la rafanaysa wey waxaa raba neefkii oo nool oo nolosha ku jirto in si fiican markaa wixii o dhan loo jaro oo waxaan nafta ka jaray gawraca inuu yahay nafta waxa ka jaray gawraca inuu yahay baa laga rabaa inta la rabaa in la taxaqiijiyo intaas gawracu waa inuu yahay shayga nafta ka jaray ee sirrin iyo ciijin iyo haddii kale waxay soo baxaysaa waqii mawquuda iyo wax noocaasay noqonaysa haddii kale marka wuxuu yidhi wayushtaradu waxaa la shardinaya an laa yarfac in aanu kor yeelin kii wax gowracayay yadahu gacantiisa fii ahnaa'i dabxi yani markuu gowracayo yani maaragtay gowraca ku dhex jiro fain rafacahaa hadduu gacantii kor yeelo qabla tamaami qadci lxulquumi xulquumka goyntiisa taamiyadiisa ka hor iyo walbari'i labada intaanu taam yeelin kahor gacanta kor u qaado oo dabeeta muddo iska hayo oo dabeetana uma dabeetana qatacahumaa labadii uu gooyo intuu soo noqdo goor aan markaa nooli ku jirin amase hadday ku jirtana yani noo nafla ma aha haddiise uu soo laabto iyadoo weli uu iska nool yaho dee un waxba aana dhicin dhibay uu markaa israaciyo dhibaato male dee way bannaan tahay taas u jeedaa waaye waama asaydu faxayثu asaabahu sahm waama asaydu saydkii iyo maxaanku dhahdaa shaygii la ugaadhsanayey faxayثu meeshii asaabahu sahmu sahamku uu ku dhaco leebkii la ganay aw amase aljaarixatu jaarixadii ay ku dhacdo almucallamatu la wax la baray oo fa maata uu dhinto qabla alqudrati intaan la awoodin ka hor calaa dabxi gowriciisa la awoodin xalla waa xalaaloobay buu leeyahay halkana saydkii u galadoo saydku waxyaabahan markaa dee la ugaadhsanayo shuruud buu leeyahay oo marka yacani shaygii la ugaadhsanayay maaragtay wax ku dhacaan laba xaalo midunbuu noqonaya in nolol lagu gaadho shaygii la ugaadhsaday ama ha lagu waarsado xabad la riday ama waran ama leeb ama haad la diray ama gaadh la diray maxaan leeyahay baalkii kaey la diray iyo dugaag la diray mid kastaba ha haatee shaygii la ugaadhsanayay haddii noolo lagu gaadho waxaa la rabaa dabxi mar haddii noolo loogu tegey isagoo nafti ka bixin dabxigu markaa waa laazim oo wuxuu kula xukun noqonayaa shaygii eheliga ahaa ee markaa dee aad maarata xayawaankii maaragtay aan ugaadha ahayn ee kula joogay gawrac laga rabay haddiise aadan ugu tegin nolol amase waxaa weeye nolol mustaqiroo dee dabxii ka suuragali ma jirto taas waxaa weye markaa shuruud buu ku xalaaloobayaadoo waxaa loo noqonayaa markaa wixii loo adeegsaday uun shuruuddii bay markaa ku xalaaloobaysa shuruuddaasi maxay tahay horta qofkan marka hore isagu ama wax ganay ama ugaadha diray maaragtay dugaagga maaragtay wax ugaadhaya ee wax la baray diray horta qofkaas waa inuu min ahli الzakaati waa inuu ka mid yahay ahlu الzakaa shuruuddii baad dib ugu noqonaysa marka ahluلzakaa maxaa wa inuu yahay caaqil waa inuu yahay waa inuu yahay daa diinin samaawi waa inuu yahay hawlahaasa dib ugu laabanaysa waa qodob qalabka loo adeegsaday waa laba noocun waxa loo adeegsadaa ama waa wax la tuuray baa lagu gaadhsadaa ama muxuu noqonayaa jawaarix waxa leeyahay jawaarix wax maaragtay dee ama ciddi ha ku gaadhsadeen ama micii ha ku gaadhsadeen wax dugaagahoo markaa dee ama haad ah ama maxaanku raa dugaaga baalka ah labadaas bay mid noqonaysa marka waxaa weeye haddii wax la tuuray ay tahay oo warankii ama leebkii ama maxaanku raha xabadda xitaa waa lagu gaadhsan karaa waxaasoo dhan hadday yihiin shuruuddu waxa weeye in shaygaas uu yahay shay yacani gelitaan wixii afkiisa afkiisa inuu wax ku dilay baa shardi ah afkiisa wax ku dilay oo maxaa laga ixtiraazayaa hadduu waxaas culayskiisa wax ku dilo ul buu tuuray ama wuxuu tuuray leeb buu tuuray marka waxa weeye afka kagama dhicin baalka afkiisa kuma dhicine babac buu ku dhacay cuhays baa ku dhacay sida xadiidkii micraadka oo la yidhi maarata rasuulka la weydiiyadoo ushii maxaan ku dhahdaa haddii afka lahayd idaa asabta bixaddihi fakul haddaad ku asiibto afkiisa afka baalka afkiisu ku dhaco fakul cunbul waidaa asabta bicurdihi ballac haddaad ugu dhacdaan ugu dhufatana falaa taakul fainahu waqiidun hacunin buu yidhi kaasi waxa weeye waa waa ganacgooyo waa shaygii markaa neefka la ganacgooyo walmawquudatu walmutaradiyatu walnatiixatu haddii aayad ahayd marka mawquuduu noqonaya kaasi marka shardigaasaa loo shardinaya baalkaa la tuuray marka bisinka ilaahay bisinkana ku diro baalkiina uu tuuro ama xabaddii uu tuuro xabadda wayna ku dhacdaa oo markaa jirkiisii daloolisaa iyo dhig wax dhiig ka keenaa rabaa laakiin wixii kale la tuuray ulaha ah iyo leabka iyo balac wayaan ugu dhicin hadduu jawaarixa jawaarix yahay oo jawaarixdaa waxaa maaragtay dee maara xogaarsada weeyaane ama shimburuu noqda ama eyyo wixii kula mid eh waa si ilahay ilaha wamaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum iyagu markaa saddex shardun baa meesha yahay saddex shardun baa la shardinaya saddexdaa shardi waxa weye koow horta mid wax la baray waa inuu yahaadoo qabo marka la yahaha waa inuu qabanaya ka joogso joog marka la yahaha ka joogsanaya waa inuu tababarkaa qabaa ka joogso waa ka joogsanaya gal waa gelaya kaas waa shardi shardiga labaad waxa weeyaan wuxuu qabto waa inaanu cunaynin ama xidha iyo baashi dhuuri ha ahaato ama ma ey ha ahaado ama wax kaloo eyda la midoo la tababaray sida raajixayana waa lagu aarsan karaaye waxa way weynu markuu qabta dee ku haynaya oo qofkii diray u haynaya waa shardiga labaad shardiga saddexaad waxa weeyaan in lagu diro bisinka ilaahay idaa asrabta sahmaka wadukira sm اllahi عalayh ama wadakarta sm اllahi عalayh fakul waida arsalta kalbaka almucalima wadakarta sm اllahi عalayh fakul xadiidka bukhaari muslim ay wariyeen markaa saddexdaa shardi bayaan loo shardinaya marka uu qofku waxa uu diraya uu yahay wixii iyagu jawaarixda ahaa ama shimbir ha ahaadeen ama ha ahaadeen wax kaloo dugaaga oo lagu gaarsanayo tiibuu marka kaalaadla wuxuu leeyahay haddii haddaba buu yidhi sahamkii uu ku dhaco shaygii ama shaygii jaarixadee wax la baro shay ku dhaco oo u dhinto intaan la awoodin dabcigiisa wax xalaal buud waataynu hadda soo sheegnay markaa shardigu usii taago oo inta shuruudaynu sheegnay une waxa weeye idaa arsalahu hadduu sahamkii diro ama jaarixadii uu diro basiiru mid wax arkaya kaasoo taxillu ay xalaatay dakaa'atuhu gowriciisuna uu xaar yahaadoo min ahli dakaa uu ka mid yahay walam yamut walxaal lam yumut aanu dhiman assaydu ay almasiidu shaygii la waarsanayana aanu dhiman biiqali sahmi sahmka iyo leebka culayskiisa aanu dhiman bala maata u dhintay bixaddii afkiisa u dhintay walaa akalat iljaarixatu jaarixadiina aanay cunin minhu min asaydi waxba aanay ka cunin shayan shayan aanay ka cunin waa intaynu shuruudaan taxaynin buu intaa kusoo soo guriyey oo qofkaan diray waa qof wax arkaya waa inuu yahay waa inuu yahay ahludakaa oo muslim ama ahlu kitaab waa yahay shaygan la ugaarhsaday ee leebka wax lagu tuuray waa inaanu culayskii leebka u dhiman oo micraadka oo xadiidkiisi laakiin afkiisa waa inu dhintay afka baalka afkiisu mar ku dhacay waa inuu saa u dhintay o haddii waxaa la diray uu yahay wixii dugaagga ahaa baalka ahaa ama maara shimbiraha ahaa hadduu yahayna walaa akalat iljaarixatu minhu shay-an waa ina waxba ka cun shuruudaha marka la helo saydkaasi marka ugaadhaasi xaalbu ku noqonayaadoo isagoo la baaxadegaya hadduu si ku dhinto waxa weeyaan waa xalaala hilibkiisa waad cunaysaa adoon gowricin fa in maata hadduu dhinto bihiqali ljaarixati shaygii jaarixada culayskeeda hadduu ku dhinto xalla waa xalaal oo sahamkiina xadiidku deelaha ku sheegay oo sahamkay kala duwan yihin markaa iyo wixii la tababaray ee qabanayay marka baalka dee la tababaray ama maalan shimbirabaalka shimbir ha ahaado ama ha ahaado aygiiyo wixii la mida intaa uu qabqabanaya la baaxadegaya hadday isla dhacaan oo markaa dusha kaga dhaco aygii oo culayskii dusha kaga dhacay markaa uu maalan uu ku baktiya deerada ay ku baktido ama sakaarada ay ku baktido waa xalaal weeyaan oo saamka kula mid ee kula mid ee waad cunaysaa kaas buuri wain asaabahu sahmu sahamkii hadduu asiibo oo fawaqaca uu ku dhaco markaa shaygii masiidkaa la ugaadhanayay fii maa in biyo ku dhex dhaco aw amase calaa jabalin buu ka soo dhacay markii leeb ku dhacay uma dabeetana taraddaa wuxuu ku sharwaday taraddaa waa sharwaday oo minhu min ajli isaabatihi dhibaatadii soo gaadhay daraaddeed uu la soo sharwaday fa maata waa dhintay aw amase qaaba waa maqnaaday saydkii canhu can iraami kii wax ganay uu ka maqnaaday bacda an jurixa markii la qoomay kadib oo wixii uu u diray ay qoomeen uma dabeetana wajadahu waa helay shakhsigii mayitan xaaluu yahay shaygaas maxaan ku dhahdaa la waarsanayey lam yaxillaa xalaal maaha ninkii waxa weye leeb buu ganay ama xabad buu riday ku riday shaygii markaa ugaa dhahaa halka markaa ceel ama berked halka ku taal buu ka duldhacay waxay noqonaysaa markaa shaki baa meesha ku jiro muxuu u dhintay maxabaddaad ku dhufatay baa dishay oo miska ku dirtay oo markaa dee waa kuu xalaal mise isagoo nafi ku jirto ayuu intuu biyo ku dhexdhacay oo biyo ku siriray oo biyo ku baktiyey garan maayo maradii shakigaas yimi jaanibka taxriimkaa raajix yeelayaa faraa kala baxa geed buudhakeed buu saara oo ku dhuftay markaa soo sharwaday dhulkuu soo dhacay ma wuxuu dhintay xabaddii soo riday mise wuxuu dhintay meesha sare u ka soo dhaco dhulka ugu dhaco u garan go'ay la garan maayo wuxuu dhintay faraa kala baxa xabad buu ku dhuftay markaasuu dhaawici buu la cararay oo gaadhimudday ka maqnayd waayahay markii la qoomay kadib mar dan buu helay isagoo meyta ah lam yaxil lam xaala buu ku leeyahay waayo wuxuu iyada qudheeda u dhintay ma dhaawiciisa mise wax kalaa dilay garan maayo halkaas halal baa ku jiro oo xadiidka wuxuu tilmaamayaa haddii uu kaa maqnaa saddex maalmood oo aanu qurmin lam yuntin aanu urin cun buu yidhi ugaadhi aad disheed naba ku dhufatay oo markaad heshay mar dambe bacdaas ayaam xadiid tilmaamay baa jira in markaa marka waxa weeye qof mar haddii uu nabarkiisana ku arko neefkii inuu wixii u dhintay maxaan ku dhahay wax kale oo qaraa'inina aanay jirin de xadiid baa meeshii yaalla xadiidka in la qaataana markaa awlaah si kale haddaan aanu qurmin ama si kale aanu diidin waayo wuxuu yidhi waidaa nadda wuxuu yidhi marka halkaa fainmaat wainasaawa hadduu asibu yidhi sahmu leebki oo fawqacu ku dhaco fii maa inuu ku dhaco aw calaa jabalin ama buur korkeedu ka soo dhaco uma taraddaa uu shalwado minhu ay min ajli isaabatii uu ka soo shalwado ku soo dhaco oo fa maata uu dhinto aw amase qaaba u maqnaado saydkii canhu can iraami ka maqnaado bacda an jurixa markii la qoomay oo maxaa lagu qoomay dee wixii la diray leebka ahaa ama jaarixadii waaye uma wajadahu dabeetana shaksi uu helo mayitan isagoo ah lama xilla dheh waidaa nadda baciirun awr haddii uu boodo tuludgeeli hadday boodo iyo wanaxwu wixii kuula mida oo watacadara uu cudurdaarooboo radduu celintiisiina ay wax macduura noqoto aw amase taraddaa uu